madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa dhowaan waxa uu magaalada hargeysa ka sheegay eeda oo u jeediyey dowladda jabuuti madaxweyne biixi ayaa sheegay jimcihii aynu ka soo gudubnay in maalmahan ugu dambeeyey la maqlayey jabhad ka soo dhex hadlaysa dalka jabuuti oo doonaysa inay xorayso gobolka awdal ee somalilan tallaabadaasi oo biixi ku tilmaamay inaanay somalilan jabuuti ka filayn arrintaasi waxaan ku soo koobayaa arrimaha geeska ka socda oo wasiirkooda iga horreeyey maalmahan waxaynu maqlaynay qolo jabhadoo jabuuti kala hadlaysa oona awdal baad xorayna halkaa taa kala naafayn hadday sataa taa ka noqotay wixii ka dhashay mid arki doona haddii alla yaqabo somalilan maanta loo bandhigo dhinaca kale dowladda jabuuti ayaa jawaab ka bixisay hadalka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi dhinaca kale dalka jabuuti ayaa ka jawaabay eedahaasi qoraal uu soo dhigay boggiisa eges ee hore loo odhan jiray twitterka ayuu wasiirka maaliyadda ee jamhuuriyadda jabuuti eliyas muuse dawaale waxa uu ku beeniyey wararka sheegaya in jabuuti ay martigelisay jabhad doonaysa in ay xorayso gobolka awdal jabuuti waxa ay ahaan doontaa buu yidhi wasiirku madasha wadahadalka gobolka ma noqonayso meel gobolka lagu kala qoqobo waxa uu ku tilmaamay wasiirku eedaha uu madaxweyne biixi u jeediyey jabuuti kuwa aan saliya raad lahayn eliyas muuse dawaale wasiirka maaliyadda ee jabuuti ayaa ku boorriyey somalilan sida uu hadalka u dhigay inaanay jabuuti la xidhiidhinin siyaasaddeeda gudaha iyo ajendayaasheeda ololaha geesta kale warmurtiyeed maanta ay soo saartay wasaaradda warfaafinta ee waddanka jabuuti ayaa lagu yidhi siyaasadda jamhuuriyadda jabuuti waxa ay ku dhisan tahay isxaqdhowrka iyo wada noolaanshaha dowladaha iyo ummadaha aan deriska la nahay jabuuti waxa ay ka shaqaysaa adkaynta nabadda iyo degganaanshaha geeska afrika kan gobolka iyo ka caalamka waxamed madow uu soo kala dhex galay xidhiirka jabuuti iyo somalilan kadib heshiiskii is-afgaradka ahaa ee somalilan iyo etoobiya ay kala saxeixdeen bishii januari ee sanadkan dhinaca kale wararka ka imanaya magaalada ankara ee dalka turkiga ayaa sheegaya in halkaasi ay ku sugan yihiin wafdi ka socda etoobiya iyo soomaaliya oo turkigu doonayo inuu dhexdhexaadiyo somalilan ayaan weli si rasmi ah uga hadal mowqifkeeda ku aadan wadahadalkan laakiin wakaaladda wararka ee royters ayaa soo xigatay afhayeen u hadlay somalilan oo aanay magaciisa sheegin kaasoo wakaaladda u sheegay in somalilan aanay qayb ka ahayn wadahadalka khadar maxamed cakulle v o a hargeysa